wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan macalin maxmuud iyo martakhay dood dadweyne oo ka saabsanayd horumarinta cadaaladda dalka iyo dhammaystirka dastuurka wayna dooda qayb ku hayay qeybashal duwan ee bulshada ee ka dhaqan magaalada baydhabo iyo uuna su-aalo maangal ee weydiiyay wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir xasan macalin wasiirka wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ya sheegay in sharciyada dalka oo dhan iyo aasaasan in dastuur wal dastuur un waafaqsanaynana sharci annagadaana dastuurkeena hadda dhaweysta ku socoto taariikhiyan maxaa ku dhacay oo hadda bulshada soomaaliya markay isku soo laabatay dastuurka ay samaysatay oo ay ku heshiisay waxaa ku dhacay muddo hadda laga joogo dhowr iyo konton sano ka hor dalka milatari ayaa qabsaday wuxuu laalay dastuurkiiuu laalay maanaa dastuurkiiu tuuray waaye wuxuu meesha ka saaray sarayntii sharcigu meesha ka saaray meesha ka saaray xorriyaadkii shaksiga u ka saaray axsaabtii madaxa bannaanayda meesha ka saaray saxaafaddii iyo warbaahintii xorteeda meesha ka saaray sababtu waxaa military ayaa yimid military oo amar la kala qaato ayuu yaqaana ee oo ayadu mustaqbalkeeda dhisanaysa ma yaqaano umana dulqaada karo ilaan waa caskari waaye saa darteed waad ogtiin dalkii waa burburay dalkii dagaal sokeeye ayuu aaday soomaalidu hadda way ka soo qabanaysaa dibu heshiisiin kadib dibu heshiisiin gowlo badanoo loo dhigay soomaalida dowlad ayay samaysatay dastuurku meel gaara ayay samaysatay waa meeshaas meesha aan rabnaan ka saarno dastuurkeenna dooda dadweyne ee ka saabsanayti horumarinta cadaaladda dalka iyo dhammaystirka dastuurka iyo su-aalogii la weydiiyey inta badan isugu jawaabi